waxaan rabaa halkan inaan ka iraahdo waddan aanay adwaaniintiisu hormuud ahayn waddan adwaaniintiisu aanay jihaadka iyagu safka hore ka gelin waddan adwaaniintiisu iyagu aanay bilaabin sidii dalkan dib loogu jihayn lahaa waddan adwaaniintiisu aanay isbarbar dhigin taariikhdeennii hore sanadda aan ku jirno iyo taariikhda mustaqbalka waddan adwaaniintiisu iyagu aanay awoodda maamul dalka hore ula wareegin waddan adwaaniintiisu aanay dadka u sheegin in la kala garto samaha iyo xumaanta waddankii aad suugaanta ku soo dhistaan waddankii aada halyeey ka tirsan africa aad ka dhigteen dunidana laga yaqaanay waddankii idinku aada xoogga soo geliseen nasiib daro waa burburay waxaa nasiib maanta ah in fanaaniinta iyo abwaaniinta halkan fadhida ay kuwa hore iyo kuwo badan oo dhallinyaro ah ay isugu jiraan waxaa halkan ka muuqata iyada lafteeda in qoraysu dhiibkuna halkan uu qayb ka yahay in dhallinyaro badan oo sii wadi doona dagaalkii idinku aad ku soo jirteen lixdan toddobaatan sanoo lasoo dhaafay ay halkan fadhiyaan waa wax dawladnimada farxad gelinaya waxaan idiin sheegayaa anigu iyo madaxweynuhuga inaan aqoonsanahay doorka aad ku leedihiin bulshada waxaa kaloon idiin sheegayaa waxaa kaloon idiin sheegayaa haddii aan la idin siin doorkiina inay dhib noqonayso dalka in dib loo dhiso waxaan markaa waxaan markaa ku bilaabi doonaa inaan qaadano taladii uu cabdidhuuxna siiye oo ahayd yaanan kala raagin aan isku badnaano marka shaqada maanta waxaan ku bilaabi doonaa shirka aan hadda aniga iyo guddigiina geli doono iyagaa ii sheegi doona waxyaabaha ugu horreeya ood u baahan tihiin waxaan ka bilaabi doonaa haddii ilaah ihaahdo inaan waxyaabaha aan ku heshiino islamarkii aan fulino in halkan akademiyada idin dhisan tahay xarumihiina kalena aad rabtaan inaad dhisataan halkan aad ka sheegteen sidii aan howlahaas u fulin lahayn waxaan rabnaa inaan intaan fadhiisana aan ka wada hadalno sababtoo ah dawladdu markay wax ballan qaado waa inay fulisaa waxaan rabaa marka dardaarankeenu inuu ahaado hadafka dawladda iyo kiiniga inuu ahaado inaan soo celinno waktigii aada hore kulligiin u garanayseen oo ahaa waktigii suugaanta lagu dhisi jiray dowladnimada waxaan rabnaa waxaan rabnaa inaan bilaabno suugaag suugaanta inaan u isticmaalno in lagu wacyigeliyo shacabka si quluubtooda loogu dhiso waxaan rabnaa in suugaanta lagu taageero nabadda iyo xasiloonida si loo soo celiyo qabkii iyo sharaftii iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaan rabnaa in suugaanta lagula dagaalamo qabyaaladda si dib loogu yagleelo qarannimo cusub waxaan rabnaa inaan suugaanta uga hortagno kala qoqobnaanshaha oo anuga shaqayno midnimada iyo isu soo dhaweynta ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan suugaanta ku degino dagaalka iyo colaabaha oo anuga shaqayno dowladnimada iyo dib heshisiinta waxaan rabnaa inaan suugaanta uga shaqayno inaan ku kala soocno xaqa iyo baabilka waxaan rabnaa suugaanta inay noqoto meeshii aan runtii isugu sheegi lahayn oo aan isaga qaban lahayn kuwa ka shaqeeya qabyaaladda iyo qarandimisnimada waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed kulligood ugu sheegno suugaanta inuu dhammaaday waktigii qabyaaladda maadaama idinku aad abaabulantihiin maadaama guddigiinnii abwaaniinta uu shaqaynaayo maadaama dareen uu idinku jiro ka badan dadka intiisa kale maadaama ilaahay uu idin siiyey faham laidinkula xisaabtamaayo fahamkaas inaa uga faa'iidaysaan bulshada soomaaliyeed maadaama aada abwaaniin soomaaliyeed tihiin oo aadan lahaynina gobol iyo qabiil laakiin aada lihtihiin dad u dhaxeeya dadka soomaaliyeed oo dhan maadaama qof walba uu codkiinu gaari karo maadaama qof walba uu ku khasban yahay inuu idin maqno sababtoo ah murtida iyo caqliga aada xungaarsantihiin waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno maadaama dawladda aasaaskeedu uu noo dhisan yahay maadaama aad ka shaqaysaan in quluubta shacabka aada u jeedisaan jihada saxda ah ee qiblada maadaama shaqadii aada bilowdeen dabaysheedii aan dareemayno waxaan u baahan nahay shaqadaas inaan dardargelinno in marka shaqadaas aan u dardargelinno waxaan ka shaqaynaynaa sida aad sheegteen inaan badinno kulamada go-aanada maanta aan shirka ka soo saarnana aan fulino waxaan halkan idinkaga sheegayaa marka haddii idinku aadan bilaabina inaad dalka jihaysaan haddii aadan bilaabina kuwa raba dangaara inay ka shaqeeyaan inaad runta u sheegtaan haddii aadan u sheegina inay ku dhowaad soddon sano oo qarandumisnimo aan ugu filan tahay haddii aadan u sheegina dunida inaan ka harnay inaanan u aqbalayn in carruurteennuna ay dunida ka haraan haddii aadan u sheegina mustaqbal cusub ayaan rabnaa inaan dhisno cid u sheegaysa ma laha waxaan soo dhawaynayaa sidaad sheegteen inay dhab tahay inaan dunida dib uga dhacnay inay dhab tahay inaan dunida ka harnay inay dhab tahay meeshii nala ka cabsan jiray in nala quursado inay dhab tahay in soomaalinimadu meeshii ay kor ka ahaan jirtay ay hoos tahay waxaan u baahan nahay dad soomaaliyeed oo qira inay khasab tahay in danta guud laga shaqeeyo dadka soomaaliyeed inay dhib soo mareen waa dhab in dalkeenna aan duminay waa dhab inaan sarihi naga dudumeen waa dhab waxaa kasii xun in qayb quluubteenna ka midanaha ay duntay si loo soo dhiso cidda soo dhisi lahayd waa idinka waxaan laakiin idinkugu bishaaraynayaa anigu inaan aaminsanahay in soomaaliya ay dib u dhismayso inay ku socoto dariiqii saxdahay in sharaftii karaamada ummadda soomaaliyeed ay soo noqonayso in wakti kooban gudaheed dalkan dunidu ay ku soo ordi doonto in annaga shaqo naloo soo doonan doono in iskuulle isbitaallo naloo soo doonan doono in soomaaliya ay mar kale noqon doonto libaaxyada geeska africa si soomaaliya ay u noqoto libaaxyada geeska africa waxaa la rabaa libaaxyadii soomaaliyeed oo halkan fadhiya inay hurdada ka kacaan dadkana ay hurdada ka kacayaan waa maadsanti